suuqbaxniintii cutubka sagaal iyo labaatanaad oo waxyaalahan waa waxaaad ku samayso iyaga inaad quduus ka dhigtid inay iiga adeegaan hawsha wadaadnimada waxaad wadataa dibi yar iyo laba wan oo aan iin lahayn iyo kibis aan khamiir lahayn iyo muufo aan khamiir lahayn oo saliid lagu daray iyo canjeero aan khamiir lahayn oo saliiddu marsan tahay oo waxaad ka samaysaa bur wanaagsan oo sarreena oo waa inaad isku sambiil ku riddaa oo sambiisha ku keentaa adigoo wada dibigii iyo labadii wan oo haaruun iyo wiilashiisa waa inaad ilaa iridda teendhada shirka keentaa oo waa inaad biyo ugu maydhaa oo waxaad qaadataa dharkii oo waxaad haaruun u gelisaa jubbadda iyo khamiiska eefodka iyo eefodka iyo laabgashiga oo dhexdana waxaad ugu xidhaa dhexidhka daabaca leh oo eefodka oo duubkana waa inaad madaxiisa saartaa oo taaska quduuska ahna duubka saar oo markaas waxaad qaadataa saliidda lagu subkado oo madaxiisa ku shub oo ugu subag isaga oo waxaad soo kaxaysaa wiilashiisa oo iyagana jubbada u geli oo dhexidho ugu xidh duubabna u duub haaruun iyo wiilashiisa oo qaynuun weligiisa ayay hawsha wadaadnimada ku lahaan doonaan oo haaruun iyo wiilashiisaba waa inaad quduus ka dhigtaa oo dibiga waxaad keentaa teendhada shirka horteeda haaruun iyo wiilashiisuna gacmaha ha dul saareen dibiga madaxiisa oo dibiga waxaad ku qashaa rabbiga hortiisa xagga iridda teendhada shirka oo waxaad qaadaa dibiga dhiiggiisa oo fartaada ku mari meesha allabariga geesaheeda oo dhiigga oo dhan waxaad ku gubtaa meesha allabariga hoosteeda oo waxaad qaadaa xaydha gudaha ku jirta oo dhan iyo xuubka beerka ku dul yaal iyo labada keliyood iyo xaydha dushooda ku taal oo meesha allabariga ku dul gub laakiinse dibiga hilibkiisa iyo haraggiisa iyo uuskiisaba waxaad ku gubtaa xerada dibaddeeda waayo waa qurbaan dembi loo bixiyey waa haddana waxaad qaaddaa wan oo haaruun iyo wiilashiisa gacmaha ha dul saareen wanka madaxiisa oo markaas waa inaad wanka gowracdaa oo dhiiggiisa intaad qaadatid waxaad ku dul rushaysaa meesha allabariga oo meeshaas waa inaad wanka kala googoysaa oo waxaad maydhaa uurku jirtiisa iyo lugihiisa oo meel la dhig googi'iisa iyo madaxiisaba oo wanka oo dhan waa inaad ku dul gubtaa meesha allabariga waayo waa qurbaan rabbiga loo gubo oo waa caraf udgoon oo waa qurbaan dab loogu sameeyo rabbiga oo haddana waxaad qaaddaa wan kale oo haaruun iyo wiilashiisuna gacmaha dul saareen wanka madaxiisa oo markaas waa inaad wanka gowracdaa oo dhiiggiisa intaad qaadatid waxaad marisaa dhegta midig oo haaruun caaraddeeda iyo dhegta midig oo wiilashiisa caaraddeeda iyo suulka gacantooda midig iyo suulka cagtooda midig oo haddana waxaad dhiigga ku dulrushaysaa meesha allabariga oo waxaad qaaddaa dhiigga meesha allabariga ku dul yaal iyo saliidda lagu subkado oo waxaad ku rushaysaa haaruun iyo dharkiisa iyo wiilashiisa iyo dharkii wiilashiisa isaga la jooga oo waa in quduus laga dhigaa isaga iyo dharkiisa iyo wiilashiisa iyo dharkii wiilashiisa isaga la jooga oo waxaad kaloo qaadaa wanka baruurtiisa iyo badhidiisa iyo xaydhiisa gudaha ku duuban iyo xuubka beerka ku dul yaal iyo labadiisa keliyood iyo xaydhooda iyo bowdada midigtaa waayo waa wanka quduuska dhigidda oo shambiiska hor yaal rabbiga oo ay ku jirto kibista aan khamiirka lahaynu waxaad kala baxdaa xabbad kibisa iyo xabbad moofo saliid leh iyo xabbad canjeeraa oo kulligood waxaad saartaa gacmaha haaruun iyo gacmaha wiilashiisa oo rabbiga hortiisa ku ruxrux inay ahaadaan qurbaanka la ruxruxo oo markaas waa inaad gacmahooda ka qaadid oo waxaad ku dulgubtaa qurbaanka la gubo oo meesha allabariga ku koryaal inay caraf udgoon u ahaadaan rabbiga hortiisa waa qurbaan dab loogu sameeyey rabbiga oo waxaad qaaddaa haaruun wankiisa quduuska dhigidda sakaarkiisa oo rabbiga hortiisa ku ruxrux sidii qurbaan la ruxruxo oo wuxuuna noqon doonaa qaybtaada oo waa inaad quduus ka dhigtaa sakaarka qurbaanka la ruxruxo iyo bowdada qurbaanka sare loo qaado oo la ruxruxo oo sarena loo qaado ee wanka quduuska dhigidda xataa qaybta haaruun iyo qaybta wiilashiisaba oo intaas waa inay haaruun iyo wiilashiisu amar ahaan ugu lahaadaan reer binu israa'iil weligoodba waayo waa qurbaan sare loo qaado waana inay ahaato qurbaan sare loo qaado oo ay reer binu israa'iil bixiyaan markay ku allabarayaan qurbaankooda nabaaddiinada waa qurbaankooda sare loogu qaado rabbiga oo dharka haaruun oo quduuska ah waxaa qaadan doona wiilashiisa isaga dabadiis si looga subko oo quduus looga dhigo iyagoo gashan oo wiilka isaga meeshiisa wadaad ka noqdaa toddoba maalmood waa inuu gashanaadaa markuu teendhada shirka galo inuu ka adeego meesha quduuskaa oo waa inaad qaaddaa wanka quduuska dhigidda oo hilibkiisa waxaad ku karisaa meel quduusa oo haaruun iyo wiilashiisu waa inay hilibka wanka iyo kibista ku jirta shambiisha cunaan xagga iridda taambuugga shirka oo waa inay cunaan waxyaalahaas lagu kafaaro guday inay daahir iyo quduus ku noqdaan laakiinse qof qalaadu yaanu waxba ka cunin waayo iyagu waa quduus oo haddii hilibka quduuska dhigidda iyo kibista wax ka hadhaan oo ay gaadhaan ilaa subaxda dee markaas waa inaad intii hadhay dab ku gubtaa oo waa inaan la cunin maxaa yeelay waa quduus oo haaruun iyo wiilashiisa waxaad ku samaysaa sidii aan kugu amray oo dhan oo toddoba maalmood waa inaad iyaga quduus ka dhigtaa maalin walba waa inaad dibiga qurbaanka dembiga u bixisaa kafaara gud aawadiis oo meesha allabarigana waa inaad daahirisaa markaad u kafaara gudaysid oo waa inaad subagtaa inaad quduus ka dhigtid oo toddoba maalmood waa inaad meesha allabariga u kafaara guddaa oo quduus ka dhigtaa oo meesha allabarigu waa inay ugu wada quduusnaataa oo wax kasta oo meesha allabariga taabtaa quduus wuu noqon doonaa haddaba waxanu waa wixii aad meesha allabariga ku dulbixin lahayd maalin walba had iyo goor waa inaad laba wan oo sannad jira ku bixisaa wan waa inaad subaxda bixisaa wanka kalena waa inaad maqhrabka bixisaa oo bur wanaagsan oo hiin rubaceed oo saliid saafiya lagu daray toban meelood oo meel waa inaad wanka la bixisaa iyo weliba hiin rubaceed oo khamri ah oo ah qurbaankii cabniinka oo wanka kalena waa inaad maqhribka bixisaa oo waxaad u bixisaa sida qurbaanka hadhuurhka ah oo subaxda iyo qurbaanka cabniinka ah oo subaxda caraf udgoon ha lahaado oo ha ahaado qurbaan rabbiga dab loogu sameeyo oo wuxuu ka'ab ka'ab ahaan doonaa qurbaan joogto ah oo rabbiga hortiisa lagu gubo xagga iridda taambuugga shirka oo ah meesha aan kula kulmi doono inaan kula hadlo aawadeed oo halkaas reer binu israa'iil ayaan kula kulmi doonaa oo taambuugguna wuxuu quduus ku noqon doonaa ammaantayda oo waxaan quduus ka dhigi doonaa taambuugga shirka iyo meesha allabariga oo haaruun iyo wiilashiisana quduus baan ka dhigi doonaa inay hawsha wadaadnimada iigu adeegaan oo anigu waxaan dhex joogi doonaa reer binu israa'iil oo waxaan ahaan doonaa ilaahooda oo iyaguna waxay ogaan doonaan inaan anigu ahay rabbiga ilaahooda ah oo iyaga dalkii masar ka soo bixiyey inaan iyaga dhex joogo anigu waxaan ahay rabbiga ah ilaahooda